الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah taliyihii maleeshiyaad kirdada jubbaland ee gobolka gedo oo dhaawac culus uu ka soo gaaray weerar mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysadeen askari ka tirsan ciidanka ingiriiska oo lagu dilay dalka kenya siyaasi ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya oo daaha ka rogay fashilkii iyo fadeexaddii qabsatay culimmaa usuugii ee kooxda hirdada soomaaliya ku kulmisay muqdisho si ay u dhaleeceeyaan mujaahidiinta kana warbixiye waxa sababay in iyaga dhexdooda isku jeestaan oo ay iska naqdiyaan mimbarkaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah buuqii gacanka hadal ka dhashay kulan maanta ay yeelan lahaayeen golaha dawaaqiidda kooxda hirdada soomaaliya kaasoo ugu dambayn sababay inuu baaqdo kulankooda waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu hayaa maalmo xabad joojinah kadib dagaalada u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiin iyo ciidanka yahuudda oo dib u bilowday iyo diyaaradaha cadowga oo duqeeyey magaalada khaza ee dhulka falastiin guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada shabaabul mujaahidiin oo gurmad gaarsiiyey degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay in ka badan boqol qoys oo ku nool degmada buulafulay iyo deegaanada ku dhow oo ka faa'iidaystay mashruucaasi gurmadka ah waxaan sidoo kale barnaamijka idinkugu hayaa marka aad iyo aad baan runahaantii juhuud badan baa lagu baxshay ummadda sidii bal khasaaraha loo yarayn lahaa sidii looga gaashaaman lahaa fatahadda aad iyo aad baan ugu guulaysanay ilaahay mahadi wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka warbixisay qaabka u socdo howlaha loogu gurmanayo dadka iyo fatahaduhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbooyinka waraysi uu bixiye sheekh maxamed abuu cabdalla faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socdaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaagka dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad dhegaysan doontaan balse ugu horaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalka maahir maxamed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegram-ka haye barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga ah ee gado howlgalkan waxaa lala egtay taliyaha ururka shan iyo tobanaad ee maleeshiyaadka maamulka ridada ah ee jubbaland kaasi oo lagu magacaabo xuseen ibraahim daahir oo ku magac dheer garaar waxaana soo gaaray sarkaalka qaraxa lala egtay dhaawac culus oo garaab ah sidoo kale barta waxaa lagu faafiyey wararka iyo barnaamijyada idaacadda islaamiga ah ee al andalus ay bahaysay inahaas ayaana ugu muhiimsanaa bashiiro markan haddii aan eegno mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta waxaa lagu daabacay warbixino iyo dhacdooyin kala duwan warbixinada lagu daabacay waxaa ka mid ah howlgalkii qaramada midoobay ee dalka suudaan oo lasoo afjaray boqol iyo toddobaatan qof oo kasoo jeeda qowmiyadda rohingya oo lug ku galay indunuusiya taliyo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland oo lagu dhaawacay degmada ceelwaaq qodobadii lagu daawacay waseydka soomaali memo ay ka mid yihiin taageero intee leeg ayuu maraykanku siiyey yahuudda xasuuqa ka wada filistiin een warbixin ku aadan ayaa lagu daabacay daawo videow dad fatahaada webiga jubba ay halis geliyeen oo laga soo badbaadiyey duleedka jilib inahaas ayaana ugu muhiimsanaa een bashiirow een markan haddii aan eegno websayteka caalamada oo ka mid ah marigaha islaamiga maanta waxaa lagu daabacay warbixinno iyo dhacdooyin kala duwan waxaana warbixinada lagu daabacay mareegta ka mid ah askari ka tirsan ciidanka ingiriiska oo lagu dilay kenya warbixinada lagu daabacay ayuu ka mid yahay sidoo kale websaytka caalamada waxaa lagu daabacay yuhuudda oo boqolaal filistiiniyiin ah ku dishay marinka khaza sarkaal ciidan oo lagu dhaawacay qarax ka dhacay degmada ceelwaaq daawo muuqaalka mujaahidiinta oo daadgureynaya dadka fatahaaduhu saameeyeen waxaa sidoo kale een websayteka caalamada lagu daabacay mujaahidiinta oo n f d ku weeraray ciidamo kenyaan ah inahaas ayaana ugu muhiimsanaa bashiiro markan haddii aan eegno websayteka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maanta warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay maxay tahay xogta muhiimka ah ee uu sheekh abuu cabdalle ka bixiyey fatahaadaha jubbooyinka taliyaha ururka shan iyo tobanaad ee jubbaland oo si daran loogu dhaawacay gado warbixinadii lagu daawacay mareegta ee radio alfurqaan ayay ka mid tahay video al-shabaab oo fatahaada ka soo badbaadiyey qoysas badan ciidamada etoobiya oo qoraxay ku jirdilay barbaar soomaali ah inahaas ayaana ugu muhiimsanaa bashiiro maahir inta aan hadaleynta u gudbin warbaahinada kale maanta maxay aada u qorayeen waad mahadsan tahay bashiirow dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah murtad xasan xundubey oo horey usoo noqday wasiirka amniga kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay shirkii culimaa usuuga ay ku yeesheen magaalada muqdisho wuxuu sheegay in culimo ku-sheegaas ay ahaayeen kuwo afduuban oo lasoo qasbay sidoo kale waxa uu tilmaamay in bayaanka ay soo saareen ay u qortay kooxda riddada soomaaliya waa kan mar uu arrimahaasi ka hadlayay ballaan dhegeysano culamada inta lasuu keenane ma aftoo karto waayo xurba ma ahayn xur ma ahayn dowladdaa martiqaaday waa la hagaaye waa la hagaaye dad haganay ahaayeen warkooda lama qaban karo shirka culamada afar cisho socday afarta cisho aniga hal daqiiqa ma maqnayn era kama dhigin waayo shirku waaba hagnaan ku leeyahay qof walba looma ogolay inuu hadlo wasaaradda waxaa hagaysay arrimaha diinta madaxtooyada hagaaya labadooda shirka waa lagu martiqaaday afar cishana waa joogay oo buuxda ereyna kama dhihin shirka sidiisaba waxa ka qaybgelaya rag is ogaa ku dhahay ragaan xataa aan idan weydiisanoo mikrofoonka markay wax dareemaan ba inta boodaa iska qabsanaya oo xataa aan ku socon brotocool ragaa xataa diideen inay fadhiistaan fadhiido loogu talagalay mikrofoonka ag fadhiina waa inuu ku boodaana rabaan hadhow haddaa aad u hadasho koox koox isdifaacaysa waay waxaas mogtahay shirkay ku ciyaareen waxaasoo kale meel walba waxa waaya diintiyaan gadanayn diintiyaan gubaynaa marka diinta yaanan ugafin ilaahayna yaanan ugafin danaheen adduunya aan ka hadalno inahaas ayaana ugu muhiimsan waa tahay maahir ugu dambeyn maxay ahayd hadalhayntii maanta taalay baraha bulshada bashiirow aad baad u mahadsan tahay saacadihii lasoo dhaafay hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay buuq iyo dagaal ka dhashay kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya waxaa loogu yeero golaha aqalka sare iyo golaha aqalka hoose ayaa lagu waday inay maanta yeeshaan kulan wadajira balse qaar ka mid a xildhibaanada riddada ayaa la arkayey iyaga oo buuqaya oo dul taagan halkii ay fadhiyeen gudoomiyaasha golayaasha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya xildhibaanada aadan madoobe ayaa ka biyadiiday inay la shiraan kuwa uu hogaamiyo murtad cabdi xaashi waxaana la arkayey iyagoo isku feeraya xarunta baarlamaanka riddada sidan ayuuna ahaa jawiga marka bashiirow sidaas ayuu gebi ahaanba ku baaqday kulankii ay yeelan lahaayeen xildhibaanada riddada wuxuuna yimid khilaafkan iyo buuqan xilli xiisada siyaasadeed ee murtadiinta ka dhex jirta ay kasii darayso inahaasi ayaana ugu muhiimsan aad buu umahadsanya walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qodobo kale ayaad iku soo maqna balse markan wilaayada islaamigaha ee jubbooyinka ayaa faahfaahisay qaabka uu u socdo howlaha loogu gurmanayo dadka ay fatahaduhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbooyinka kusoo dhowaada waraysi uu bixiye sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka الحمد لله المنان الملك القدوس السلام مدبر الليالي والأيام مصرف الشهور والأعوام قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مدو بل iyo bar ah ama laba bilood ku dhow ayaan waxaan ku jirnay kormeer degmooyinka uu saameeyey fatahaada webiga iyo fatahaada ka dhalatay roobabka mahigaanka ee ka da-ay wilaayada dhammaan wilaayaadkoo dhan iyo dalkoo dhanna ka da-ay run ahaantii juhuud badan ayaan samaynay lajno ka koobneed laba qaybood ayaan waxaan ku kala maraynay degmooyinka kala duwan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu noo suurtageliyey waxaan ka dhaqaaqnay degmada bu-aale oo socodkeenna iyo shaqadeenna ugu horreysa halkaasba aan ka dhignay markaan degmada bu-aale aan ka dhammaanay ayaan waxaan haddana aan u safarnay dhankaas iyo salagle halkaasna shaqooyin yaallay ayaan ka soo qabannay waan ka soo gudubnay saako baan soo marnay jilib baan nimid haddana waan ka soo gudubnay degmada kamsuumaan nimid hadda degmadii u dambaysay ee jamaame webiga jubba lixda degmo uu maro degmadii u dambaysay ayaan taagannahay dhammaanna xaaladihii meesha ka jiray waan soo aragnay alxamdu lilah rabbialcaalamiin marka maadaama ummadeenna aan u shaqaynaynay aan wax u qabanaynay dhibaatada iyo rafaadka iyo dhiiqada iyo khataraha aan soo marnay waa xadid walaa xaraj alxamdu lilah rabbialcaalamiin wax badan oo badan baan xaqiijinay ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan uga mahadnaqayaa safarkeennii dheeraa ee muddadaa soo socday oo hadda si nabadgelyo aan ku nimid deegaankii ugu dambeeyey alxamdu lilah rabbialcaalamiin marka ma jiraan wax ka hortaga ood samaydeen oo fatahaadaha ku saabsan intaas shaqada aan ku jirnay laga soo bilaabo bishii rabiicul awal rabiicu thaani hadda aan marayno jumaadul awal shaqada ugu weyneed aan qabanayna waxay ahayd in aan ka hortagno dadku ay ka gaashaantaan waxaan samaynay wacyigelin ummadoo dhan ayaan wacyigelinaynay waxaan u sheegaynay in webiga laga fogaado waadna ka dhagaysateen idaacadda warbixin markaas aan ka sheegayay oo ku saabsaneyd meelaha fatahaadaha micnaha meelaha biyaha ay ka bixi karaan oo aan xiraynay xilligaas waxaan ummadda u sheegay in laga fogaado biyaha in laga fogaado webiga dhinacyadiisa in xaaladaha dhici kara in waxaweye ka hortag la sameeyo dadku ay juhuud bixiyaan marka alxamdulilah rabbialcaalamiin si guudna haddee shaqaabaa laga hayay webiga oo waaba la xirayay meelaha ay isdhihi karo biyaha ka bixi kara marka waxa weeyaan waxqabad badan ayaa la sameeyey waxaan samaynay dhammaan degmooyinkii aan marnay ee lixda degmo aha waxaan ka samaynay guddiyo degmo walba sidoo kale waxaan ka samaynay isku xir xagga bulshada iyo maamulka oo aan la kulmaynay ganacsatada waxaan la kulmaynay odayaasha dhaqanka dhammaanna waxaan u sheegaynay in la iskaalmaysto la isgacan qabsado tacaawun la sameeyo ummadda in la badbaadiyo dadka in la tacaawuno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin aad iyo aad bay noogu suurta gashay qadiyadaas waxaa xusid mudan in meelaha qaarkood oo aan u arkaynay in biyaha ay soo geli karaan dadka waa aan ka raraynay marka aad iyo aad baan loogu guulaystay qadiyadaas intii aan ku guda jirnay shaqadaasna waxaa dhismay guddiga fatahaadda degmooyinka ayaa dhismay waxaa kaloo dhisman guddiga guud ee fatahaadda maareynta fatahaadda webiga jubba ayaa dhismay oo run ahaantii si fiican u shaqgalay weliba bishii rabiicu thaani dhexdeeda ama kala barkeeda ayuu si fiican u shaqgalay sidoo kale waxaa barbar socday makaatib ku shaqa leh xagga webiga iyo beeraha oo ayaguna shaqadooda watay oo meelaha biyaha ay kasoo baxaan xiraya sida maktabka beeraha oo kale wulaada oo shaqadooda watay heer degmo iyo heer tuulo waxaan kaloo wadnay liqaa'aad iyo waxaweyaan kulamo qeybaha bulshada oo dhan ayaan la kulmaynay marka aad iyo aad baan run ahaantii juhuud badan baa lagu baxshay ummadda sidii bal khasaaraha loo yarayn lahaa sidii looga gaashaaman lahaa fatahaadda aad iyo aad baan ugu guulaysanay ilaahay mahadi sheekh maxamed ka waran magaalooyinka waaweyn xaalkooda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk wuxuu sheegay in laga barakacay sida jilib ayuu soo hadal qaaday ka waran waa wax lagu qoslo run ahaantii wax badan bay sheegaan oo iska beena waxayna jecel yihiin badanaa dhibaatada ummadda muslimka xaqiiqdana kama turjumaan oo ummaddii ma dhex joogaan annagu ummaddii baan ku dhex jirnaa xaaladda aan ku sugannahay hadda aad u jeedidna waa xaalad aan waxaweye wada arkayno marka degmooyinka uu saameeyey webiga jubba hal degmo oo laga qaxay ama dadku ay ka guureen ma ay jirto markii laga reebo meelo tuulooyinah oo dadkii hadda webiga biyihiisa ay tageen biyihii roobabka meesha ay ugu tageen fatahaad ay ka dhacday kadibna wilaayadu samata bixin ay u samaysay meelana la dejiyey haddaan ka soo bilaabo salagle waxa weye biyuhu meelaha qaarkood way soo galeen laakiin aad iyo aad baa juhuud badan loo bixiyey waxa weeyaan magaaladii waa la deganyay cid ka guurtana ma laha saakow sidoo kale meelaha qaarkood biyo waa ay soo galeen aad iyo aad baa loo dadaalay maca daalika ummaddii waxa weeyaan waa isku dhex guurtay magaaladana way dhaqan tahayoo inta badan waa la degan yahay magaalada degmada bu'aale waxa weeye meelo biyaha ay soo galeen waa jiraan laakiin magaaladii iyo farasmagaalkii iyo dhammaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waa magaalo hadda fiican oo shaqaynaysa iskoolaadkii iyo waxbarashadii meel waxbarashada ay xiranta malaha caafimaadkii baa shaqayn isbitaaladii baa shaqayn kulli sidoo kale degmada jilib waa degmooyinka alxamdulilah oo hadda aysan biyo gelinba meel ay kasoo galeen hal xaafad xataa biyo kama gelin iskaashiga maamulka wilaayada jubba heer degmo iyo heer gobol iskaashiga gudiga heer xarako iyo heer gobolba iskaashiga bulshada dhammaan isgacanqabsiga iskaashiga xagga ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin oo run ahaanta ayaguna nagala qayb qaatay oo ciidamadiiba waxaweyaan biyo xirimada iyo sameynayay marka alxamdulilah jilib lagama guurin biyana xaafad ay galeenna ma jirto waa war aan jirin dhammaan degmooyinkana waa la tegi karaa degmada hadda ugu dambeeya aan joogno jamaame waad ujeedaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ninkaaba ka warqaba wax biyo hadda soo galay ma ay jiraan meelaha qaarkood ay soo hujuumeen oo biyaha inay soo galaan laga baqayana waxaa la dhigay rubudyo marka waxba kama jiraan meel ay biyo hadda looga qaxay oo degmooyinka ma ay jirto ilaa iyo haddeer waxaa idiin qabsoomay ka wilaaye ahaan marka la eego dhanka gurmadka oon waxaan u jeednay in dad badan lagu soo samata bixinayay duumo marka ka waran maxaa idiin qabsoomay ilaahay mahadi waa wax ilaahay loogu mahadnaqo alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan baa suurtagalay xagga gurmadka hadday noqon lahaayeen lejnooyinka wilaayadu ay samaysay hoona hoostagayana hadda macnaha lajnada maareynta fatahaada guud ee xarakada dhammaantood waa ay howlgaleen musaacadaadka ay bixinayeen oo ummadda ay waxaweyaan samaynayeen waxaa ka mid ah raashin baa dadka la siinayey oo meelo badan hadda lixda degmo lixdaba raashin baa laga qaybiyey idinkuna waad haysaan iyadoo maqal iyo muuqaalah sidoo kale waxaa la qaybinaya lacag cadaan ah ayaa ummadda la siinayey oo guddiga fatahaada guud ee xarakadu ay bixinayeen sidoo kale waxaa la samaynayey dadka la siinayey shandarawo waxaa la siinayay daawooyin dhankaas aad iyo aad baa waxaweeyaan dadka looga haqabtiray iyadoo ay jirtay haddana iskaashi xagga bulshada oo isku soo dhex guureen oo ummad badan muxsiniinah ay haddana si gaara toban toban qoys shanshan qoys labalaba qoys ayaa dadka guryo loo dejinayay dad baa waxa weeyaan kafaalo qaadayay oo ilaa hadda ay la degan yihiin ninkii laba guri haystay hal guri buu bixiyey ninkii waxa weeye shan qol deganaa laba qol ayuu isku soo koobay saddex qol dad buu dejiyey marka xagga gurmadka bulshada dhexdeeda ayaa waxaan isleeyahay sanadkan waa sanadkii ugu saameynta badneyd xagga bulshada waxaana sabab u ahaa baan dhihi karaa bacd allah juhuuddii la baxshay iyo kormeerkii la baxshay iyo wacyigelintii qabaa'ilada iyo ganacsatada iyo dadka inay iskaashtaan gurmad aad iyo aad u weyn baa la bixiyey hadday noqon lahay xagga xarakada xagga wilaayada xagga bulshada qaybahooda kala duwan aad iyo aad baa dadka loogu dadaalay dhanka doomaha iyo dadka la daabulayay taasi hadday xadid wala xaraj doomaha waxaa jiray doomo isxilqaame xataa meelaha qaarkood waxaa jiray doomo oo dadku ay waxa ku kala gudbay jireen webiyada ayaga laftirkooda dhankooda ka shaqaynayay iyo doomo guddiga guud ee fatahaadda ay wilaayada ay kaga dhex shaqaynayeen oo dadka soo daldalayay marka doomaha dadka lagu soo daldalayay meela ay ku badgalaan oo nabadgelyo ka jirto oo biyo aysan joogin ayaa la geynayay halkaas ayaa waxaweyaan waxa ay rabaan loogu geynayay ayadoo inta ay sii dheer tahay xagga gurmadka diinta oo run ahaantii dadka markay meel la dejiyo ama markay meel iskugu yimaadaan culmo badan meeshaasi haddee halkaas ay ugu tagayeen ducaadii gobolka ay ugu tagayeen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadday noqon lahayd xagga gurmadkii diinta hadday noqon lahayd gurmadkii caafimaad hadday noqon lahayd gurmadkii gaadiidka hadday noqon lahayd gurmadkii raashinka iyo waxaweye biyaha iyo baadka dhammaan ummadda waa loo gurmaday sheekh maxamed waxaad sheegtay inaad doomo ugu gurmanayseen bulshada adigu ma raacday weli doonta
waa sanadkii iigu cajiibsanayd waan aad iyo aad uma raaci jirin marar aan meelo yaryaroo kooban aan ku raaci waa ay jirtay laakiin safar intaan qaadanaya oo saacado tiro badan qaadanaya oo waxa weeyaan run ahaantii ma aysan jirin ilaa iyo waxaan xasuustaa saddex degmo waxaan ku maray waxa weeyaan doon baan la socday saddex degmo ayaan doon aan u raacay oo qaarkood intaan mid ka soo baxay midda ugu dambaysa aan ku tagayay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waan waan ku safray doonta markaad ku safartid waxa weeyaan wax badan baa ku baxaya waxay ii noqotay run ahaantii safarka iigu cajiibsanaa maadaama aan ummaddii aan mas-uulka u ahaa aan waxa weeyaan meelahoodii iyo deegaanadii iyo xaaladii jirtay aan waxa weye indhahayga aan layga soo warramayno indhahayga aan ku arkay aad iyo aad bay ii saamaysay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ka qayb qaatay doomana waa ku safray sanadkan marka doomihii gurmadka ee shaqaynaya tirada badnaa marka aad iyo aad baan aniguna sanadkan doon fuulka u bartay ma markii kuugu horeysay bay ahayd aad doonta raacdo safar intaan la eg oo doon loo raacay waa markii igu horreysay duul cumri markii biyaha aad ka hortegaysid unbay culus tahay xooga ay daahaysaa laakiin markii ay soo degandegayaan oo xagga aad u socotid badda aad iyo aad bay u soconaysaa doontu marka waa markii igu horreysay maca daalika korna roobka nooga da'ayay hoosna biyihii webiga ayaa soo gelayay meelaha qaarkood waxaa nooga saameyn badnaa inaan u gargaarno ummadda muslimka marka alxamdulilah rabbilcaalamiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana maalmo xabad joojinaha kadib dagaalada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka yahuudda ayaa dib u bilowday iyadoo diyaaradaha cadowga ay duqeeyeen magaalada khaza ku soo dhowaada xubinta wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed aad baad umahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii aan uga hadlaynay magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka reer falastiin haddaba xubinteenna aan ku bilowno majaasirtii iyo xasuuqyadii saacadihii lasoo dhaafay yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza maanta keli magaalada khaza waxaa ku shahiiday laba boqol iyo soddon ruux oo falastiiniyiin ah halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha yahuudda maanta ay duqeeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan magaalada khaza goobaha yahuuddu maanta ay duqeeyeen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaaliya xaafadda xayu shijaaciya xaafadda sheekh ridwaan mandiqadda deerar balax mandiqadda khan yuunis iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza xerada qaxootiga ee jabaaliya waxaa maanta keliya ku shahiiday ku dhowaad boqol ruux oo falastiiniyiin ah halka xaafadda xayu shijaaciya dhismayaal ku yaalana ay maanta keliya ku shahiideen dad gaaraya ilaa toddobaatan ruux oo falastiiniyiin ah kadib markii diyaaradaha yahuudda ay halkaasi maanta duqeeyeen haddaba warbaahinta ayaa maanta soo gudbinaya muuqaalo ku aadan xasuuqa yahuudda ay ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya sidoo kale warbaahintu maanta waxay soo gudbinayeen muuqaalo ku aadan majaasirtii yahuuddu ay ka geysteen mandiqadda khan yuunis halkaasi oo dad fara badan oo falastiiniyiin ah ay ku shahiideen سامحني إن قصرت بحقك يوم من الايام سامحني ما جبت لك شيشه حرمتك منها سامحني يما سامحني والله كنت لما انا بضربك ببكى حزنان عليك بدي اياك احسن واحد اوعك اوعك تفكر اني كنت بك- بحبك والله كنت بحبك خلينا شوي خلينا شوي نعمل ما ياخذوا خلاص
haddaba toddoba cisho kadib oo heshiis xabajoojin ah uu u dhexeeyey yahuudda iyo xoogagga muqaawamada waxaa dib yahuuddu ay u bilaabeen maalmahoodii majaasirta ahaa oo ay ku xasuuqayeen dadka falastiiniyiinta ah codkan idinku soo maqan waa aabba dhalay saddex carruur ah oo maanta yahuuddu ay ku xasuuqeen mandiqadda deeralbalax arrintaasi ayuu ka hadlayaa ثلاث ثلاث شهادة الولدين الكبار والبنت
وانت ايش قاعد بتسوي هنا؟
saddex caruur ah oo aan dhalay ayaa shahiiday laba waxay ahaayeen wiilal waaweyn halka midda saddexaadna ay ahayd gabar yar hadda waxaan fadhiyaa burburka dhismaha ee ay carruurtaydu ku shahiideen anigoo meel la iga jiro aan garanaynin waxaan ku dul fadhiyaa dhagaxa gurigayga ee ay yahuuddu duqeeyeen filistiin kor ayay noqon doontaa dadka reer filistiinna waxay ahaan doonaan kuwa dagaalama ilaa qofka ugu dambeeya ee filistiini ah uu dhiiggiisa daato ان شاء الله باذن الله فلسطين حنضلها فلسطين وحنضلنا نشاع نكافح حتى اخر نقطه في دم الانسان الفلسطيني sidoo kale warbaahintu maanta waxay soo gudbinayeen muuqaalo argagax leh oo ku aadan ehelada qoysaskii dadkii maanta ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza haddaba codkan idinku soo maqan waa haweeney argagaxsan oo walaalkeed iyo qaybo ka mid ah qoyskeeda ay ku shahiideen duqeyn yuhuudda ay ka geysteen maanta xaafadda xayu shujaaciya
maxay tahay sababta hubka noocan ah noogula duqaynayo maxay tahay sababta sawaariikhda noocan ah noogula garaacayo walaalkay muxuu dembi ah oo uu geystay oo loo dilay dhammaan dadka shuhaadadeenna ee kumanaanka gaaraya maxay dembi galeen oo loo dilay dadka maxaa loo laynayaa quluubta badankooda waa dhinteen gaar ahaan qalbigayga quluub badan waxay maanta u dhibban yihiin inay waayeen kuwii ay jeclaayeen طب اخوي شو ذنبه؟ الضحايا كلياتها او اللي فات الشهداء دي شو ذنبها؟ الناس تتحسر لليش؟ كتير قلوب راحت زي قلبي انا كتير قلوب اتعذبت افراد احبابها haddaba intaan ka bixin majaasirta waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxa ay soo saareen caawa tirakoob ku aadan dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah dadka ku dhaqan magaalada khaza haddaba dadka shuhadada ee filistiiniyiinta iminka waxay gaarayaan shan iyo toban kun iyo laba boqol iyo toddoba ruux toddobaatan boqolkiiba dadkaasi shahiiday shan iyo tobanka kun gaaraya waa haween iyo carruur dhaawaca wuxuu iminka marayaa afartan kun lix boqol konton iyo laba ruux oo carruur iyo haween u badan yuhuuddu waxa ay duqeeyeen inta cudwaankooda ay wadeen boqol iyo soddon goob oo caafimaad halka in ka badan labaatan cisbitaal oo ku yaala magaalada khazana ay iminka xiran yihiin kadib markii yuhuudda ay duqeeyeen intaas haddaan uga gudubno majaasirtii maanta dhacday haddaba halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta alaaqsa wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaya walaalkeen shuyb cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada khaza dagaalada iyo duqeymaha ayaa toos u bilowday waa berigii maalinkii jimcaha wakhtigaas uu ka ekaa heshiiskii maxaabiis isdhaafsiga ahaa iyo midkii xabajoojinta ahaa ee dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin dagaaladii soo bilowday maalinkii shalay ayaa socda ilaa iyo caawa kooxaha muqaawamada filistiinne muddada saacadaha ah waxay allah fadligii ay ku guulaysteen in ay gubaan gaadiid badan uu cadowgu leeyahay sidoo kalena ay beegsadaan goobo dhufaysay ay ka dhigteen ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaalada khaza ismaaciilow dagaaladii maanta dhacay waxay u badnaayeen duqaymo balse waxaa sidoo kale jiray dagaallo foolkafool ah oo ay muqaawamadu la gashay ciidanka gumaystaha yuhuudda muqaawamadu waxa ay sheegeen in xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza ay beegsadeen guri ay dhufays ka dhigteen ciidanka gumaystaha yuhuudda taas oo lala beegsaday qadiifadda loo yaqaano t b g ee lagu beegsado goobaha dhufaysada ah ismaaciilo sidoo kale waxa ay sheegeen in qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan iyadana ay ku beegsadeen gaari taangi ah oo ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda gebi ahaanbana uu goobta ku burburay dhanka kale ismaaciilo goor galabta ah waxay kooxaha muqaawamada filistiin ay sidoo kale sheegeen in weerar ka minah ay u dhigeen ciidan yuhuud oo lugeynayay kaas oo ka dhacay galbeedka magaalada khaza weerarkaasi kamiinka ah inta uu socday waxa ay sheegeen in ciidanka yuhuudda ay la beegsadeen miinooyin sidoo kalena ay isticmaaleen hubka ka dhanka ah afraadda waxayna tilmaamtay muqaawamadu in uu jiro khasaare dhimashay dhaawac ah oo cadowga gaaray sidoo kale ismaaciilow kooxaha muqaawamadu waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku taalla xaafadda baytuxaanuun goobtaas ayay tilmaameen in laga hagayey qayb ka mid ah howlgallada magaalada khaza ka socda sidoo kalena ahayd goob la keeno macluumaadka ka yimaada furimaha dagaalka ismaaciil markii aan ka soo tagno weerarada foolkafoolka ah ee dhinacyada dhex maray sidoo kale muqaawamada filistiin waxa ay qaadeen weeraro duqaymo ah oo lagu beegsaday saldhigyo ciidan iyo sidoo kale magaalooyin yuhuudda xoog ay ku haystaan magaalada talaabiib oo ah caasimada gumaystaha bi'ru sabca asduud iyo sidoo kale magaalooyin badan ayaa lagu qaaday weeraro sawaariiq ah ismaaciilow weeraradaas qaar waxa ay dhaliyeen khasaaro sida lagu arkayey muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka sawaariikhda ayaa ku hoobatay dhismooyin ay deganaayeen dad yuhuud ah waxaana ka dhashay burbur lixaad leh wariyaasha ku sugan deegaanada yuhuudda xooga ay ku haystaan waxa ay sheegeen in saacad saacad loo maqlayo qalabka digniinta bixiya islamarkaana magaalooyinka yuhuudda xoog ay ku haystaan saacad weliba laga filan karo weerarada muqaawamada gebagabadii ismaaciilow kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay faafiyeen muuqaal kooban oo ay ku soo bandhigeen howlgalladii maanta ay ka fuliyeen magaalada khaza ismaaciilow muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya ciidan ka tirsan yuhuudda oo si toos ah loo beegsanayo iyo sidoo kale gaadiidkooda oo lagu gubayo xaafado ka tirsan magaalada khaza si gaar ah howlgalladan muuqaalka lagu soo bandhigay waxa ay ka dhaceen xaafadda beytuxanuun ee dhacda waqooyiga qidaaca khaza walaalka inahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin ismaaciilow inahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee dhulka filistiin aad buu mahadsan yahay walaalkeen soyb ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada kase iyo cudwaanka yahuuddana caawa nagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka qeybaha dambena waana isla soo gaana dhegeystayaal markana guddiga maareynta fatahadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud gaarsiiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay in ka badan boqol qoys oo ka mid ah bulshada ku nool degmada buulafulay iyo deegaanada hoosyimaada ayaa ka faa'iidaystay gurmadkaasi dadkan oo isugu jiray kuwo aan waxba haysan iyo dad ay fataahaduhu saameeyeen oo guryahoodii ay biyaha ay la tageen iyo beerahooda waxaana qofkiiba la siinayay lacag afartan doolar ah ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ee baay ilaahay baan u mahadinaynaa subxaanahu wa tacaalaa humma bacd allahi subxaanahu wa tacaalaa waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ee dadka muslimiinta ah waa dad ka tarjumayo alle subxaanahu wa tacaala kitaabkuu soo dejiyey iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam tacaaliinta ku sugan marka nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka hadlay qoys la dhihi jiray ashcariyiinta oo ka mid ahaa asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu nabigeena ka hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ashcariyiinta nimanka la yidhaaho saxaabada lagu magacaabaaye iyagoo guryahoodii magaaladooda joogo haddii ay sahayda ka go'do reerahooda waxay sameeyaan masna iyagoo safar ku jiraba sahaydii safarka ay ka go'do waxay sameeyaan gogol bay fidiyaan meel bay diyaariyaan wax allaalo wixii ay haysteen wax allaalo wixii haysteen baa waxay leeyihin hala keeno nin walba wax haysta waxaad haysata keen baa leeyahy meesha baa laiskugu keenahayaa hal weel baa lagu qiibsanaya si siman baa loo wada qiibsan kii eberkaa waxba haysanin kii in yar keenay kii hoogaha ka roon keenay kii wax tiro badan keenay dadkii oo dhan waa la wada qiibsanaya si siman baa loo wada qiibsan waa la wada noolaanaya dadkaasi wuxuu yidhi ashcariyiinta iyagaan ka mid ahay iyagana waa igamad buu yidhi nebiga sala allahu calay wasalam maxaa yeelay dadkaasaan nabiga ugu ammaanhaya calayhi salaatu wasalaam oo u leeyahay iyagaan ka mid ahay iyagana waa iga mid muxuu leeyahay nebiga sala allahu calay wasalam waxay ka tarjumeen tacliintii iyo naxariistii rasuulka lala soo diray sala allahu alay slam bay ka tarjumeen marka jazaakum allahu khayra dadka muslimiinta marka waxaa la rabaa labada gacmood oo ilaahay siiyey subxaana wa tacaala gacanna inay iskaga celiyaan cadowga alle subxaana wa tacaala ee muslimiinta cadowga ku ah islaamka cadowga ku ah inay iskaga celiyaan gacanna walaalahooda ay ugu gurmadaan baa la rabaa iyagay iskugu naxariistaan iskugu gurmadaan ilaahay in barakeeyo ee waxaan leeyahay dadka muslimiinta ahoo maanta iyagana wax haystay ee wax ku bixinaya barnaamijkan iyagana waxaan leeyahay waxaad bixiseen alle subxaana wa tacaala ha in aqbalo waxaad reebateenna allah ha in barakeeyo marka insha allahu tacala halkaasaan kusoo gebagabaynahayaa wajazaakum allaahu khayran ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii tabarucaadda loo fidiyey waxaa wareystay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan bismillahi raxmaan iraxiim waxaan hadda ku sugannahay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay halkaas waxaa isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo isugu jira masaakiin iyo dad kale oo danyar ah oo guddiga gurmadka ee fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu maanta soo gaarsiiyey lacaga cadaan ah oo loogu talagalay in dadkan run ahaantii la siiyo dadka waxay isugu jiraan qaar biyuhu ay saameeyeen oo guryahoodii biyaha ay kaga soo carareen iyo qaar masaakiin ah oo aan waxba haysanin waxaana qof kasta oo iyaga ka mid a la siinayay lacag afartan doolar ah run ahaantii jawiga dadka aad ayaa looga dareemayay farxad waqtigan lacagta ay kusoo aadayna waa waqti aad u adag dadka markaad wareysato waxay kuu sheegayaan in run ahaantii lacagtan ay wax weyn kaga dhigan tahay qaarkood guryahoodii ay ka soo carareen kadib markii biyihii fatahaadaha ay gaareen qaar kaleetana ay ahaayeen dad danyar ah oo masaakiin ah oo waxba aan haysanin maantana lacagtan ay wax weyn kaga dhigan tahay runtii waxay isugu jiraan dadka dad curyaamo ah iyo dad kaleeto oo iyaga naftarkooda waa yeello ah waxaa sidoo kale ka mid ah dad guryahoodii ka soo cararay sidaan hore u sheegnay fatahaaduhu ay saameeyeen runtii waxaa noo suura gashay haddii aan nahay idaacadda islaamiga andalus inaan la hadalno qaar ka mid a dadka maanta nasiibka u yeeshay in la siiyo lacagtaas afartanka doolar ah oo guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu talagashay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ma ingmahad elyaane xarakada shabaab mujaahidiin alxamdulilaahi fatahaada hanugna deeri haliyintoo oo dhamati anadlooy haliyintoo ka aduudadi beertan hanuga bii oo rafaadi saado biyo oo dili alxamdulilaahi waaban yahada roog afje wala kashishibe wala aane wala aana boole wala alxamduliluu kala numin roogda alxamdulilaahi saasa gaabkan ee ma ingmahad elyaane inti gaalada ilaahay ka jibi shabaabka muslimiinta ilaahay garabsii iyo angmahad elyaana deegdunglankii ma'naha nin gargaari ma ingmahad elyaane inti guul ilaahay sii barakaa ilaahay sii ilaahay aan kama hadyaana may tuugane gaalada inti yabta muslimiinta dhahdiyo gaalo alxamdulilaahi inku guulaysana yaa ilaahay inku tuugana roobkana naharis ilaahay ninshaani lay usana ma inkama hadyaane haddaba alxamdulilaahi walaa naharis yaa ka halni alxamdulilaahi wala yaro oo misgee buub ee lagobayna bii galen alxamdulilaahi walyara inka jerian walyarkiina oo bii galen alxamdulilaahi fatahadda sani dhiidi alxamdulilaahi ma ing mahad alyaana inti gaaladina jabto muslimiinta ilaahay gargaarsii anka mahad alyaana wali hana deerina ilaahay una nin barakaay maxaa lagu sii maanta afartan doolar la agaa liisii alxamdulilaahi ilaahay anka mahad yaana masaakan ta oo haago ukuti anka macnaa anka intabaalaysaga ahaa saxaliinti ana gobi bi macnaa ya oo dili macnaa roob gubadaw iyo alxamdulilah hada goor laka maalay hada giyaala dhamati roobka yaa ka daay macnaa saasa ka dhamatay mujaahidiinta macnaa ilaahay garbsha guul ilaahay si yaan kama hadyalyaana wabilaahi towfiiq waa mahadsantaha assalaamu calaykum raxmatullah wacalaykum assalaam magacaaga deegaankaa ka timid iyo si guud bal xaaladda sida ay tahay waay maclan calay beelere deegankeenna macnaa saldhag lawilay alxamdulilah ilaahay mahadle ilaahay aan ka mahadsan ilaahaygai unanta nishaanay hanabiyaa mahadle ilaahay gargaarje muslimiinta oo macnaa nani weeli ilaahay gargaari shabaabta ilaahay nin gargaari ilaahay weyniwaadka fatahaadka biyoona ilaahayaa sheendhadi alxamdulillah ilaahan kama hadyaan beeryo gedyo hoolamada yaraan alxamdulillah ilaahan kamaadsan yiraabto waa waqtu halsa bara lahayn weeri koleyba saweelasa degmad fulaay iyo gulgudiyaata masoolaa lahayn weeri alxamdulillah muslimiinta hayn weerti ilaahay khayra sii gargaar beesa afartan doolar liisi laage alxamdulillah ilaahan kama hadsan ilaahay intanishaani alxamdulilah kamaasin welidan kama hadyaan alxamdulilah ilaahay mandharkana aafeys allah noo jar ilaahayna mees allahni ka dheeftay saasalina maxaa marka ugu dambeyntii ugu duceynaysaa mujaahidiinta ilaahay weyn waayadka hay gaalada ukun jabtay allah kuwaal ilaahay gacan jeena kor hasaar libe oo maanaa waraabo libe oo erin arga allah kuwaal gaalada mujaahidiinta maxaad ugu duceynaysaa mujaahidiin maxamed ilaahay weyn waayadka garabje kor hasaar assalaamu calaykum waraxmatullah salaam waraxmatullahi barakaatu bal magacaaga deegaankaa ka timid iyo halka aad joogto magacaagay ibraahim cabdi aadan magaalada meelian hagtabine gorgora lare intay joogtaa hadda buulo fullaay si guud waxaad nooga warbixisaa marka buulo fullaay waxa maanta ka jiray iyo xaaladda siday tahay alxamdulilah buulo fullaay abaasi wal nufsi alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay mahadle ilaahay ka mahadyaan mujaahidiin aan ka mahadyaan alxamdulilah ardeeda dadka eeda wali bii arday wali on raahani koy biyanoo qaadi koley marshajire beero wali aburkil awori biya gooyi reehdaag eedaan kaa shaaqsanyin alxamdulilaah reedgeega ardeed eedaa mahadwiyan eedan karoogn reed eedaa mahadsan alxamdulilah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeenayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu